caqabadaha runtii meesha yaalla waxa weeye waad ogsoon tahay soomaaliya dastuurka meel gaar ahay leedahay dastuurka qudhiisa ayaa kala bixin tiro badan u baahnaa iyadoo kala bixintii lagu jiro oo guddigii dastuurka iyo guddigii kale oo mataqaana madax banaana dastuurka ay ka shaqeynayaan iyo haddana waxaana soo galay kala guurkan laba kun iyo lix iyo toban oo mas-uuliyiinta soomaalida heer walba ha ahaatee iyo caalamku isla qaatay in doorasho la sameeyo baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahaa in la diyaariyo go-aanadii marka lagu gaaray wadahadalka iyo istijiidka iyo magarata islameeldhigida waxaa kasoo baxay qodobo idinku aada la socotaan kadibna xukuumadda soo bandhigtay marka qodobada ayaga ah waxaa ku jira qodobo aan dastuurka waafaqsanayn oo u baahan in la darso sidii dastuurka loo waafajin lahaa haddii maslaxada ku jirto haddii aysan maslaxada ku jirinna meesha looga saari lahaa waxaa kamida masalan sidee loo dhisayaa aqalka sare aqalka sare ee baarlamaanka sidee loo dhisayaa laysla gerayey in la dhiso aqalka sare ee baarlamaanka laba kun iyo labaiyo tobankii aqalka sare ee baarlamaanka waa la laalay oo aqalka hoose alaalay lama dhisinin marka mas-uuliyaddii labada aqal waxaa isku haya aqalka golaha shacabka oo anugu aan ka tirsanahay hadda waxaa laysla gartay maadaama federaalka qaabka noogu yaalaa uu aqal sare sheegayo aqalkii sare in la dhiso aqal sare go-aanka lasoo gaaray waxaa kamid ah caqabadaha mar wuxuu sheegayaa qodobka todoba laba toddobaatan iyo labo wuxuu sheegayaa in ay konton iyo afarta xubnood ee aqalka sare inay ka imaanayaan sideed iyo toban gobol sida muuqata heshiiskaanina wuxuu dhigayay naloo soo gudbiyey toddoba iyo toban gobol ayaa ku jiray waxaa meesha ka maqnaa gobolka banaadir gobolka banaadir oo qiyaasta la yidhaahdo laba milyan ilaa laba milyan iyo bar qof oo soomaaliyaha ku nool gobolka dhaqaalihiisa iyo waxa kasoo gala boqol ilaa boqol iyo un boqol milyan iyo ka badan yaa kasoo gasha oo dowladda dhexe iyo shaqadeeda lagu socodsiiya waa xaruntii caasimadii gobolkaasi gebi ahaanba waa ka maqnaa heshiiska caqabadaha ayuu kamid yahay marka aan dastuurkana waafaqsanayn caqliga saliimkaana aan waafaqsanayn oo aysan dhici karinin muqdisho iyo labada milyan iyo barka ku nool in laga tago oo aqal sare la dhiso oo la yidhaaho marka aqalka sarena muqdisho ku shaqeynaya masruufkii iyo kharashk